ugu yaraan saddex xaruur ayaa gaajo ugu geeriyootay xaafadda buundaweyne magaalada baladweyne kadib markii ay go-doomiyeen da-adka ka dhashay fatahaadda u geystay webiga shabeelle caruurtan ayaa lagu soo warramayaa inay ka soo jeedeen qoysas danyar oo ku tiirsan dhulmaalmeedka waalidiintooda ay ka soo helaan suuqyada kuwaasoo hadda ay saameeyeen fatahaadda ku dhufatay magaalada baladweyne duqa magaalada baladweyne nadar tabax maalin ayaa redio beerlo u sheegtay in saddex caruur ay gaajo ugu geeriyoodeen xaafadda buundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada kadib markii waalidiintooda ay waayeen meel ay ka shaqeeyaan maadaama guud ahaan magaalada ay saamaysay fatahaadda u geystay webiga shabeelle dad aada u tabaryar ku go'doonsan xaafadaha dhexdooda soo bixi karin oo aan maanta haddii xataa hala baxay layidhaahdo bixi karin afarta xaafadoodna waa isku mid bundaweyn waxaa laga sheegay saddex ciyaal ah inay ku dhinteen una dhinteen gaajo daraaddeed sababtoo ah aabbihii u xamaaliga ahaa hadduu aadi lahaa magaalada usoo xamaali lahayd magaaladii ma jirto waana bilow biyihiina wila hadda wax naq ah oo weyn oo la sheegi karaa ma jiraan haba yaraatee meel bannaan afarta xaafadood oo magaalada baladweyne ma jiraan biyahaasoo ka soo bilowday roobabkii da'ayey etoobiya biyihii ka yimid ilaa iyo feerfeer soomaaliya ilaa baladweyne oo xadka soomaaliya ah ilaa iyo baladweyne ilaa buulburta ilaa jallaqsi ama soomaaliya oo dhanba biyaha biyo qaatay marka de wax la qiyaasi kara ma aha xaaladdan waxaa ilaahay mahadiisa tobankii qof ilaa kooiy tobankii qof oo geeridooda markii hore la sheegay oo ay biyihii maaragtay hore ay dileen wixii ka dambeeyey aadaa looga taxadiray dadkii xoogaa waa waa iscishteen qof walba meeshay ku nooleeday hakad ku gashay ama joogtay dadka ugu dhibaatada badan saamaynta ugu xoogan ay gaartarto waa reer buundaweyn sababtoo ah reer buundaweyn boqolkiiba lixdan dad xamaalato xoogooda ku shaqaysto beera tabcado gaarigacanna wato waxay ahayn xoogooda ku nool sifo kasta oo ay ku shaqaysan kareen oo ay caruurtooda ku caawin jireen ay ku shaqaysan jireen buundaweyn xaafadeeda aadaa looga dayranaya xaqiiqatan mana u soo gudbi karaan xitaa magaalada oo santarka magaalada ah sababtoo ah magaalada dhexdeeda waxay maraysaa in lagu dabaasho magaalada baladweyne waa wada webi iyadayaaba lagu dhex dabaala soo qof marka xamaal u soo aadi kartana ma jirto qof adeeg u soo doonan kartaana ma jirto magaalada ka baxay oo ceel jaala joogana waxaan isleeyahay biyo dhaamin way helen laakiin wax kale ma helin tan iyo markii fatahaaddu ay ku dhufatay magaalada baladweyne shan iyo toban maalin ka hor waxaa ilaahiya hadda ku geeriyooday daadadkan toban iyo toddoba ruux oo isugu jiray caruur iyo dad waaweyn